barnaamijka madasha haweenka waxaa toddobaadkan marti iigu ah anfac aadan cabdi oo ah suxufiyad ka howlgasha magaalada muqdisho xubidna ka ah ururka u dooda xuquuqda saxaafadda ee somaali journalists syndicate waxaan ka waraystay sidii ay ku bilowday saxaafadda iyo sida ay ugu doodo xuquuqda gabdhaha suxufiyiinta soomaaliyeed waa mahadsantaa macruuf saxaafadda waxaan kusoo biiray laba kun sideed iyo tobankii markii ugu horeysay waxaa saxaafadeyda kasoo bilowday goobjoog t v an radio oo aan ka shaqaynaya muddo afar sana ah markii dambena waxaa ku biiray telefishon layidhaahdo r t n oo aan ilaa muddooyinkii dambe ka shaqaynaya labadii sana ee ugu dambeysay shaqadaadu maxay ahayd maxaad qaban jirtay maalintii inta badan waxaa ahaa barnaamij show saare iyo niiskaasar ama war akhriye waxaad iiga sheekaysaa intii aad wariyaha ahayd waayo aragnimadii aad kala kulantay saxaafadda runtii waayo aragnimo badanaa kala kulmay isku mid maahi maanta iyo xilligii aan ahaa dibad joog ama aan saxaafadda ku jirin waayo aragnimo badan baa ka haystaa maanta warbaahinta iyo sida ay u shaqeeyaan iyo marxaladaha badan ay kala kulmaan kaasatan ee gabdhaha waxaad iiga sheekaysaa markaad waraysi doonayso ama warbixin samaynayso dadka aada u tegteed waraysanayso iyo siday ku arkaan haddii aad caqabado kala kulantay iyo haddii kale waayahay way dhacdaa mararka qaar markaad rabtid inaad qof waraysatid ama xildhibaan ha ahaado ama wasiir ama qof kaleba ha noqdo markaa waraysi u doonatid waxaa laga yaabaa markaad gabar tahay oo aad qofkii raadisid waraysina u doonatid inaad dhib badan kala soo kulantid uu ku dhaho gabar baa tahay maxaad microfoonka u sidataa maxaad banaanka u taagan tahay mararka qaarkood markaad doono focusboka ama aad magaalada u baxdo waxaa laga yaabaa dadki inay si kale ku arkaan ay kudhahaan gabar baa tahay maad gurigaaga iska fadhidid maxaad banaanka iyo inaad microfoon jidka la soo istaagta maxaa kuugu qasday marka caqabadahaasoo dhan ayay la kulmaan gabdhaha warbaahinta ku jira adu ma la kulantay in badan tusaale isii dhacdo kugu dhacday
inta badan dhacdooyinka hadda a xusi karo wax qaybka ah focusbock oo kale ama magaalada markay dhacdo ka dhacdo kale la rabo in lasoo weydiiyo ama aragtida dadweynaha dhowr mar baan igu dhacday hal mar keliya maaha dadku inay dhahaan gabar baa tahay maxaad microfoonka u sidataa maxaad banaanka u taagan tahay maxaa kalifay in mataqaana aad gurigaaga fadhii kari weydo oo aad banaanka timaado oo aad raggii dhexboodo oo microfoon sidato marka dadkii bulshadii inaan kala kulmay yasna ah inaan ahay gabar wariye ah dadkii laakiin ay ka dhaadhacsan tahay in gabar wariye ay noqoto wax aada u weyn iyo wax mataqaanaa bulshadii aada ugu weyn marka keligeena maahana gabdho badan baa dhacdooyinka noocaasa la kulmo bulshada iyo mataqaanaa oo aan aaminsaneyn in ay saxaafaddu tahay wax gabar iyo wiilba ay ka shaqayn karaan oo loo gaar yeelin wiilasha marka hadda waxaad ka shaqaysaa warka suxufiyiinta somali journalist syndicate maxaad u qabataa waxaan ahay secretary of gender ama xogayaha genderka waa gartay marka shaqadaadu gabdhaha ay qaabilsan tahay ha waa gartay imise gabdhood baa xubin ka ah ururka way badan yihiin actually ma tiro kuma koobi kara hadda gabdho badan baa xubin ka ah waxyaabahaan u taaganaa markasta fursadda siinana gabdhaha iyo kuka marka maxay kuu sheegaan gabdhaha xubnaha ka ah ururka markay kula wadaagayaan fikradahooga waxyaaba ay la kulmaan bal ila wadaag waayahay caqabadooyin badan bay la kulmaan gabdhaha waxaa kamid ah dhanka mushaharka meelaha ay ka shaqeeyaan inu aada u liito oo mar kasta wiilashu ay ka mushahar badan yihiin gabdhaha in helitaanka fursadaha laga yaabo in dalacsiintoo kale gabdhuhu lagama dhigo agaasimayaal lagama dhigo madaxa wararka oo kale madaxa barnaamijyada inta badan fursadaha noocaasa gabdhaha ma siiyaan agaasimayaasha warbaahinta waxaa kale uu jiro marka tababar soo baxoo kale hadda anaga ururkeena tababaro badan baa qabannaasiiba aan kor ugu qaadayna aqoonta suxufiyiinta gaar ahaan gabdhaha markaa wacdid xaruntii ku tiraahda gabardhaasaa rabaa ama gabadha ugu firfircoon meesha aad dooratid waxaa laga yaabaa inay kuu soo dirin gabar kale kuu soo diraan ama qof kale marka see u saamaysaa gabdhaha arrintani adiga see bay kuu saamaysay aada bay noo saamaysaa maadaama ani waxaan u dhaqdhaqaaqo ay gabdhaha tahay helitaanka xuquuqdoodana aan mar walba ugu doodo aada bay saamaysaa maxaa yeelay gabdho badan baa ka cabaada arrintaas oo aada uga taagla arinta ugu weynna waa arinta mushaharka waan kuu sheegay oo xuquuqdoodii aada u liidato oo la siinin wax shuubinkooda iyo mushaaraadkooda ku filan mararka qaarkood shaqooyinka banaanka iyo meelaha ay isku soo saari lahaayeen la dhaho wiilka idinkaga wacan marka markasta gabdhuhu fursaduhu waa ku yaryihiin dhanka saxaafadda marka la dhaho welina arrintaa way taagan tahay walow aan isdhahayna maalmihii u dambeeyey way soo yaraanaysa haddana weli caqabadaha gabdhaha lagu haayo aada bay u badan yihiin waay mushaharka ii sheeg faraqa u dhexeeya mushaharka wiil suxufiya uu qaato iyo gabadhu midkay qaadato adigaba tusaaleahaan haddaad ka soo qaado markii aad shaqayn jirtay farka weyn baa u dhexeeya walow aanan aniga la kulmin actually laakiin gabdho gabdho badan baa ka cabaada arrintaas oo laga yaabo tusaalaa kuusoo qaadanaya markuu wiilka weriyaha qaato afar boqol waxaa laga yaaba gabadhu inay laba boqol qaadato oo dollar arrintaas oo loo ya ah arrintaas oo loo saameynaayo inay gabadhu tahay iyadu gabar banaanka inta badan aadi karin laga yaabo in barnaamijyadii waxyaabaha gudaha ay qabato ee capacitigaasna ay leedahay oo banaankana ay tegi karto laakiin loo arko la dhahayo war gabaraa tahay wax aad samayn kartid ma jirto gabdhaha qaar fikraddaas sida loo dhahayo loo dhahayay ay adabti gareeyeen ay mataqaanaa la qabsadeen n ka dhaadhacsan tahay inay gabar tahay ee nothing waxba aysan qaban karaynin marka dhibaatooyinkaasaa sabab u ahaan isdhihi kara laakiin aniga ka anfaxaan weli lama kulmin meelihii aa kasoo shaqeeyey aad baan u ammaanaya arrintaa weli lama kulmin gabdho ay ku dhacdood la kulantay ma jiraan way jiraan ha waa gartay way jiraan weliba gabdho faamilkooda iyaga bis u shaqeeya oo wiil iyo gabar u ah oo inkamka meeshaas iyaga bis kasoo gala ay fiirsadaan oo waxaa jira mushahryari aada u badan haysato shaqooyinkay qabanayaan ay xaqiiqatan wiilasha xataa ka fara badan yihiin waktiga shaqadoo kale aad bay ciriiri u tahay warbaahinta gudaha gabdhahoo kale aad bay ciriiri u tahay waxaa laga yaabaa aid in the morning ama laba saac subaxnimo inay soo shaqo galaan ilaa iyo maqribkii ay joogaan six marka waktiga shaqada oo aan limid lahayn oo aan shift lahayn taasaan dhibaatooyin aada u badan ay ku qabaan gabdhaha yaa go-aamiya mushaharka uu qof saxafiya qaadanayo gabadh ama wiil inta ay noqonayso yaa go-aamiya ownarka meesha ama qofka meesha mas-uulka ka ah ama agaasimaha ka ah meesha ay ka shaqeeyaan institutionka waa garta haddaad usoo laabto adiga markaad ku biiraysay saxaafadda maxaa kugu dhaliyay wixii kugu qanciya miyaad saxaafaddii miyaad soo baratay mise wax kalaa ku dhiirigeliya waa soo bartay saxaafadii hobitskaygana way ahayd oo anoo yar bay iga dhex guuxi jirtay inaan mar weriyo noqdo oo microphone qabsado waanan laba kun sideed iyo tobankii ii suurta gashay inaan ka miro dhaliyo hamigii aan lahaa yaraantayda waa garta halkee baad ku baratay saxaafadda
muqdishoaan ku bartay isla goobtii aan ka shaqa bilaabay ee goob joogna macalina ii noqotayo dabcan aad ban uu xirfadaydi usoo saartay waa garta jaamacadeed ka soo baxday jaamacad ban african university la yidhaahdo waa garta marka hadda safarkaagii saxaafadda marka maadaama hadda aad noqotay dadka saxaafadda ee xuquuqdooda u dooda dhinacii shaqada miyaad joojisay waxaad u leexatay dhinacii inaad afhayeenu noqoto xuquuqda saxafiyiinta aada soo dhiciso hadda dhankaasa u badanahay waa garta maxaad ka qabataa maxaad ka qabataan marka arrimaha inaad u doodaan dadka saxaafadda dabcan waxaa isdhihi karaa s j s waa urur u taagan ama u dooda saxafiyiinta waa waa og tahay dhibaatooyinka xamarka jiraya saxafiyiinta dhibaatooyinka ay la kulmaan xarag loo geysto jirdi loo geysto dabcan xorriyad aynan haysanin xorriyadda hadalka marka intaasoo dhan baan ka dagaalanaa in wariyaashu ay helaan xorriyadda hadalka ay si xora u hadli karaan oo xalaala in ay wariyaashu amni ku noolaan karaan oo amnigooda dowladdu ay damaanad qaado oo dowladdu dhibaato u geysan wariyaasha in xuquuqdooda ay ka helaan instituushinada ay ka shaqeeyaan ayaan aad ugu doonaa siiba gabdhaha in xuquuqdooda ay helaan ayaan mar walba banaanka u taaganahay oo microfoonka u haysanaa maxaa isbeddelood rajeynaysaa inuu dhaco marka ay noqoto xaaladda iyo duruufaha ay ku shaqeeyaan gabdhaha rajadaadu miyay xun tahay miyay wanaagsan tahay maxaad filaysaa runtii rajo fiican baan leenahay rajadeenu marna maxmaan mar kasto marka ka dambeysa waxaan rajeynayna in waxay sii bedelaan wayna isbedeleen dabcan hadeer intaan bilowna inaan u doodno waxaan aragnay isbedelo waaweyn oo ka dhacay xarumaha ay gabdhuhu ka shaqeeyaan tababaradii aan bixinay in maskaxdooda gabdhihii aan ku kobcinay oo gabdhuhu maanta ay si xora u shaqeysan karaan ay xuquuqdooda ka hadli karaan ta banaanka isugu istaagaan dhanka amniga iyo in wayaasha ay mataqaanaa amnigoodu ay dowladdu bad damaanad qaado waana ku dadaalnay oo microphone u qabsanay oo banaanka u istaagnay dhankaasna way soo hagaagaysaa oo isleenahay rajo badan baanu ka qabnaa inay sii hagaagto oo ay meeshii aan la rabnay ay gaarto ilaa aan ka gaarsiinana kama gaabin doono in xuquuqda wariyaasha aan u doonno hadalka ugu dambeeyaan ku siinayaa haddii aad fariin u dirayso gabdhaha suxufiyiinta ama tala u jeedinayso tafadal
waya waa maxsan tahay macruuf gabdhaha wariyaasha ah ee dhegeysanaya waxaan fariin halkan u marinayaa in ay ku dadaalaan marka hore aqoontooda oo wax kasta basic u ah in ay iska dhegatiraan hadallada ah gabar baa tahay wax ma qaban karaysid in ay dadaalkooda laba jibaaraan in ay xarumaha ay ka shaqeeyaan ay ka muuqdaan oo wiilasha ay la shaqeeyaan ay dabcan ka muuq sareeyaan maadaama la yiri meel ka muuqa ama ka maqno waxaan gabdhaha suxufiyiinta ah waan ogahay inay daruufo badan haystaan haddana in xuquuqdooda ay u hadlaan aynan ka baqin xaqa ay shaqsiyan u leeyihiin inaysan cidna u hoos fariisanin mar walbana dadaalkooda ay sii laba jibaaraan aqoonta oo wax kasta basic u ahna inay dabcan kor u qaadaan oo markasta lagu xantoo la dhaho gabdhaha aqoontooda waa liidataa luuqadahooda waa liitaan xirfadaha wiilasha ay leeyihiin malaha intaas waxaa rajaynayaa in gabdhuhu ay iska dhisaan kuna dadaalaan in ay la tartamaan wiilasha marna aysan isdhihin gabar baa tahay wax ma qaban karaysa
barnaamijkii madasha haweenkuna waa naga intaas toddobaadkan waxaa marti iigu ahayd anfac aadan cabdi oo ah suxufiyad ka howlgasha magaalada muqdisho xubidna ka ah ururka u dooda xuquuqda saxaafadda ee somaali journalist syndicate inta aynu ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale nabadgelyo